horay waxu qornaa weye yani waxa weeyaan xadiidkaasi waa xadiis saxiix wey axaadiis fara badan oo macnahaas kutusaysana way jirtaa oo rasulku sal ly slam inuu khaatam alambiyaay waxaa kaloo nebigu sheegay sal lay slam inay jiraan nimo dad badan oo imaan doona oo nebinimada gadaashii sheegan doona oo beenalayaal ah inay jiraan nebigu waa sheegay sal lay slam sidaas daraaddeed baa ummaddu waxay isku waafaqsan tahay bacda muxamedin sal lay wasalam ruuxii nebinimo sheegtay inuu gaal yahay ittifaaq waay lagama muransana waana midda lagu gaalaysiiyey nimanka la yidhahdo qaadiyaaniyada biاlitifaaq wa biijmaci اlculamaa inay gaalo yihiin waay limaada lianna waxay sugayaan nebi ka dambeeyey nebi moxamed salawatu rabbi waslamu calayh marka baabu nubuwa sidaas weeyaanoo khatmigeedu waa dhacayo waa xidhan fii maa zaman dhexdii madaa tegay alambaa'u wararkii mayna ka zuulin waa tazalta ismigeedii waa min fadlihi alla fadligiisa xaalay ka mid tahay ambaadaasi ta'tii inay u imaanayso maysan ka zuulin waa khabarkii liman cid inay u imaanayso yashaa'u alla uu doonay oo kii la soo dirayey iyo ummaddii loo dirayey ah xataa ataa mayna saa inay u socoto ahbaar ambaadu ka zuulin xataa ataa ilaa uu yimid ilaa ataa uu yimid oo uu la yimid alle bilkhaatami ilaa uu la yimid ata allah wey macnaha ilaa ad alle uu la yimid bilkhaatami alladii midkaasoo khatama khatimay khatama uu ku khatimay alla dheh bihi isaga uu ku khatimay annubuwata way nubuwadii iyo risaaladiiba uu ku khatimay oo wa aclaana uu nagu kor yeelay bihi bisababihi uu nagu kor yeelay calaa kulli lumami ummadaha oo dhan buu nagaga kor yeelay intaasina waxay tilmaamaysaa nebiga sal lay slam ummadiisu inay tahay ummadaha ta ugu khayr badan ayaduna waa masale ittifaaqa oo hadal kama joogo yani waxa weeye kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan aayaadkaasaa kutusaya axaadiista nebiguna sal lay waslam aad bay u badan tahay ee kutusaysa inay ummadani toddobaatan ummadood oo ka horaysay inay u dhiganto oo ka khayr badan tahay rasuulka xadiistay ku sugantahay salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macnaa dadka jannada gelayana inay mis ka yihiin mis dadka jannada gelaya waa ummadda nebi moxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ayadana xadiista nebiga ku sugantahay salawatu rabbi waslamu caleyh marka afdal lumam wey fadligaa maxay ku heshay fadligaa waxay ku heshay sida uu tilmaamayo yacni nebigeeda khaatamka ah ayaduna waa khaatamulumam ummadihii bay iyaduna khatimtay nebigooduna ambiyadii rusushii buu khatimay saasaa ilahi subxana wa tacala fadliga ku siiyey iyo sidoo kaleeto iyadoo ah ummad xagga dadaalka ay diinta ilahi subxana wa tacala ku bixinayso aan la mid ahayn ummadihii hore daacada ilaahay ee dhecayaan subxana wa tacala yacni bimujarad aad muqaaranayso ummaddan iyo الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام وإيش هسأل مرينا نمولينا يا مركي كورنتوين تكتب adiga abyadii hore wuxuu kaga soo hadlaysaan horeba usoo sheegnay rasuulka sal lla lay wasalam yani risaalada iyo nubuwadu inay soo jirtay rasuulkana lagu khatimay sal lla lay waslam nebigeenna ummaddanina ay ummadaha ugu fadli badan tahay intaasuu warka murtidiisu ahaa waxaa kaloon ka soo hadalnay farqiga u dhexeeya nebi iyo rasuul ayo taa masale kasii dambaysay oo aadam ma rasuul buu ahaa mise nebi iyo khilaafka culimmadu ay ka yidhaahdeen ama ay sida isugu khilaafsan yihiin waxaan kaloon soo sheegnay tirada ambiyada iyo rususha sidoo kale tiradooda iyadana waan soo sheegnay xadiiskii ku soo arooray baan iyadana soo sheegnay halkan wuxuu marka ka gudagelayaa khasaa'ista nebiga sal lla alay wasalam fii bacdi khasaa'is اnabiyi sal lla lay wasalam rasuulka waxyaabaha ilaahay uu ku khaas yeelay ee rususha kale uu kaga gedisnaa ayuu markaas qayb ka mida waa fara badan yihiin laakiin qayb ka mida ayuu meeshan ka sheegaya wuxuu marka yidhi wakhasahu alle wuxuu ku khaas yeelay nebiga sal lla lay slam bidaaka kaasuu ku khaas yeelay oo kee ah khatmigii khatmu risaalihii daas daaka khaatamnimada iyo inuu rususha iyo nebiyada ugu dambeeyey arrin ilaahay ku khaas yeelay weeye kal maqaami xaalay la mid tahay maqaamulmaxmuudka xaalay la mid tahay oo iyadana khaas bay ku tahay wa bacihi xaalay la mid tahay diriddiisa loo diray lisaa'iril anaami khalqigoo dhan loo diray wa mucjizi lqur'aani xaalay la mid tahay maqaamkay ku wada cadfan tahay wa mucjizi lqur'aani qur'aanka mucjiska ah xaal ay la mid tahay khaatimadu khatmigu xaalu la geliya kalmicraaji sida micraajka oo kaleeto xaqan xaqa waa sugnaadee daalika arrinkaasi xaqan sugnaansho bilaa maynin been la-aan walacwijaajin iyo qallooc la-aan khasaaista nebiga sal lla lay slam aad bay u badan tahay khasaa'istu waa waxyaalaha uu goonida leeyahay oon lala wadaagin culimada mu'alafaad gooniya ka qoreen oo kutub gooniya oo si khaasa ay uga qoran baa jira khasaa'ista nebiga sal alla lay waslam waxaa ka mid ah kitaabka alimaam siyuuti calayhi raxmat ullah ee loo yaqaano alkhasaa'is alkubraa waxaana la yidhahdaa kifaayatu aalib allabiib fii khasaa'is alxabiib saasuu u bixiyey taqriiban wuxuu gaadhsiiyey khasaa'ista nebiga sal lla lay waslam ilaa kun khusuusiyo kun buu gaadhsiiyey taqriiban laakiin weliba wuxuu ku dhex jiray kitaabka alifidiisa iyo kulminta khasaa'ista muddo ilaa labaatan sana ah laakiin kitaabku waxa sugan iyo waxaan sugnaynba wuu kulmiyey taqriiban wax badanoo waxba ka jirin ayuu alimaamu suyuuti caleyh raxmat ullahi kitaabka ku sheegay waxaa ikhtisaariyey sheekh cali xasan cabdilxamiid risaalo uu leeyahay oo la yidhahdo khasaa'is alkalaam fii khasaa'isi nabiyi lislaam marka uu soo ikhtisaariyey taqriiban wax badanoo uu siyuud sheego waxba ka jirinna wuu ka soo tegey culimo fara badanna sidoo kaleeto kutubtooda dhexdooda ay kaga hadleen mu'alafaad fara badan ayaa markaa ayaa laga alifay ninba tiro uu gaadhsiiyaba macnaha sheekhu marka qayb ka mida unbuu inoo sheegaya ma wada koobi karo siduu gadaal inooga sheegi doono wuxuu leeyahay ma wada koobi karo laakiin qaar ka mida unba khasaa'istaa waxa uu ku bilaabay yacni khatmu nubuwa bidaakadu waxay u noqonaysaa beydkii hore ee ahaa yani wax weye inoo dambeeyey xataa ataa bilkhatami aladii khatam khatmigaasay u noqonaysaa inuu khaatamu lambiyaa yahay ilaahay baa ku khaas yeelay ficlan wax la wadaaga ma jiro rususha ilaahay iyo silsiladii rususha in isaga lagu afjaray oo lagu xidhay oo lagu khatimay waa arrin uu gooni leeyahay nebi moxamed salawatu rabbi wasalam caleyh khasaa'istiisa ka mid waxaa iyadana la mida khasaaistii ka mida almaqaam waa maqaamu maxmuudka oo kan soo marnay markaan ka soo hadlaynay shafaacada yaan ku soo marnay yacni wax weeyaan maqaamka maxmuudka ah oo macnuhu uu yahay khalaa'iqda oo dhan ayaa maalinta qiyaamada u mahad celin doona markii banka qiyaamada lagu dhibaatoodo oo rusushoo dhan inta loo tago nebi aadam laga bilaabo ilaa nuux ilaa ibraahiim ilaa nebi muuse ilaa ciise lasoo maro isaga loo yimaado oo uu isu taago inuu khalqiga u shafeeco maqaamka uu ilaahay subxaana wa tacaala ishortaagayo carshiga intuu ku sujuudo la leeyahay sujuudda yacni madaxaaga dhulka ka qaad weydiiso waxaad rabto waa lagu siin oo shafeec waa lagaa shafaaco aqbaliya shafaacada marka khalaa'iqda oo dhan uu u shafeecayo ean ku soo sheegnay ashafaaca alcudmaa maqaamulmaxmuudna waa la yidhaahdaa middaa iyadaana nebigay khaas ku tahay salawatu rabbi waslamu caleyh khasaa'istiisa wey saas wey macnaha ayib waa midda ilahay qur-aan ku sheegay subxana wa tacaala casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda inaguna aadaanka gadaashiisa aan nebiga u weydiinno ilaahay subxana wa tacaala wabacathu maqaaman maxmuuda alladii wacadta yani ilahi subxana wa tacala maqaamka maxmuudka nebiga sal ly waslam waan ugu ducaynaa inaguna marka maqaamulmaxmuudkaas cidi lama wadaagto nebi maxamed buu khaas ku yahay salawatu rabbi waslm nin kaloo istaagi kara ma jiro sidaas daraaddeed baa waxaa ka cudur daaranaya yani waxa weeyaan xataa khaliil raxmaan ibraahim baa ka cudur daaranaya meeshaa inuu istaago macnaha cid kale iskama dhaafo ayib waxaa ka mid a khasaa'istaas intayna ka gudbin maqaamulmaxmuudka waxaa su-aalo la isweydiinaya in allah subxaana wa tacaala rasuulka uu carshigiisa ku fadhiisiin doono maalinta qiyaamada maqaamulmaxmuudka ka mid ma tahay mise ka mid maaha waa masale mar aan soo yaro taabannay afar mujaahid laga wariyo ayaa sheegaya in alle subxaana wa tacaala nebi maxamed uu maalinta qiyaamada ku fadhiisiin doono carshigiisa axaadiis marfuuca ku soo aroortayna waa jirta laakiin axaadiista ku soo aroortay kulligeed waa wada daciif iyo mawduuc iyo wax ka hooseeya waa yacni ma sugna hal xadiid kuma sugna oo marfuuca ku fadhiisiinta nebiga cashri carshiga lagu fadhiisiinayo maalinta qiyaamada afarka mujaahid baa laysku haystaa oo sheekh albaani caleyh raxmat ullaahi uu daciifinaya muqadimada kitaabkiisa mukhtasarulculuwiga ayuu ku daciifinaya marka maadaama aynan sugnayn lama ihbaatin karayo waa masaladan soo sheegnay hadda ka hor oo nidhi yani waxa weeyaan ibnu taymiya sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo ibnulqayim waxay leeyihiin waa waxyaalaha laga soo gaadhay salafkii oo talaqi macnaha lagala kulmay salafkii lagala kulmay bay leeyihin ku sheegayaan laakiin markii dib loo raaco mustanad rasmiya ma leh afarkaa mujaahid unbaa mustanad u ah iyo axaadiistaas daciifka mawduuca silsilada daciifada uu sheekh albani caleyh raxmatullahi kaga hadlay marka sheekh daraaddeed buu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay su-aashaasi markii la weydiiy uu soo darxiyo wuxuu leeyahay in habata buu leeyahay in habata hadday sugnaato axaadiis aahaarta ku soo aroortay ay sugnaato yacni wax diidaya ma jiro in carshiga lagu fadhiisi laakiin waxaa ka horeeya maraaj masaadirta sheegaysa iyo nusuusta sheegaysa inay sugantahay hadday sugnaan weydo macnaheedu wax weeyaan maarata markaa waa laga gaabsanaya wey macnaha ayib waxaa ka mid ah oo khasiisada afraad ay tahay ama khusuusiyada afraadi wax weeyaan in nabiga loo diray sal lay wasalam lisaa'iri alanaami khalqigoo dhan in loo diray saa'irka wuxuu ka wadaa bimacnaa jamiic buu ka wadaa waataan soo sheegnayo saa'irku bimacnaa baqiyana wuu noqdaa bimacna aljamiicna wuu noqdaa hadda wuxuu ka wadaa bimacnaa jamiicu alanaam wuxuuna ka wadaa weliba khaasatan thaqalaynka insiga iyo jinniga ayaa loo diray rasuulka sal lay wasalam ayib arrintaana khaas bay ku tahay oo rasuulka sal lay wasalam ilaahay baa ku khaas yeelay waxayna ka laazimaysaa marba haddii aad ogolaato inuu yahay khaatamuulambiyaa wakhtigaa isaga la soo diray wixii ka dambeeyey inta noolba isagaa rasuul u ah oo nebi u ah way ka laazimaysaa qur-aankana ilahay waa ku sheegay subxana wa tacala intaasoo meelood buu ku sheegay risaalada nebigu sal lla lay waslam inay caam tahay wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa nabi subxana wa tacala dadkao dhan baa laguu diray liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamka waxaa la yidhahdaa wax kastoo ilahay ka soo hadhay baa caalam bay gelayaan kullu maa siwa allah caalam baa la yidhahdaa marka liyakuuna lilcaalamiina nadiiran macnaha waxay kutusaysaa risaalada nebigu sal lay waslam inay caam tahay waxaa kaloo ka mid ah ayadda qur'anka rabbi ilahi subxana wa tacala liundirakum bihi waman balaq qur-aanka inaan idinku digo idinka carabta ah waa reerku ka dhashay iyo nin kas cid kastoo uu qur-aanku gaadhaba cid kastoo qur-aanku gaadhaba yahuudi ha ahaado nasraani ha ahaado meesuu dooni ha kasoo jeedo midabkuu dooni ha lahaado sidaas way macnaha waxaa nas ku ah xadiidka jaabir bnu cabdillaahi ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alanbiyaai qablii shan shay oo waxaa lay siiyey axad nebiyadii iga horreeyey ka mida aan la siinin oo aniga khaas igu ah shantaa waxaa ka mid ah wa kaana alnabiyu yubcatu ilaa qowmihi wa bucidtu ila annaasi kaafa buu naburi sal lla lay slam nebiyadii iga horreeyey nebi kasta waxaa loo diri jiray dadku ka dhashay iyo qowmkiisii keliyaa loo diri jiray anigana waxaa la iisoo diray bu naburi sal lay slam dadkoo dhan baa la iisoo diray kooda madow iyo kooda cas iyo kulli baa la iisoo wada diray bu naburi sal lay slam marka arrintaas xadiidka buhariiyo muslim baa nas ku ah inay nebiga ay ka mid tahay khusuusiyaadkiisa ka mid tahay ama khasaa'istiisa inay ka mid tahay macna ayib su-aal ishkaal baa la keenay arrintaas oo lagu soo arooriyo waxaa la leeyahay nebi nuux nebi nuux markuu ilaahay subxana wa tacaala soo diray isagaba soo risaaladiisu caam ma ahayn ya hadda qowmkiisa dadka soo wixii oo dhan hal soo lama wada halaagin markii ay diideen in yaroo raacay mooye wax kale ma jirin dhulkaba qowmkiisa unbaaba joogay saas qowm ummado kaleeto oo qowmkiisa ka gedisan dhulka maba jooginba dhulka waxaa ku noolaa uun qowmkiisii sidaas daraaddeed wuxuu ku rumoobayaa qowmkiisii unbaa loo diray laakiin nebi maxamed sal lla alay waslam carab baa laga soo dhex diray laakiin ma carab keliya dhulka joogtay ya maya carab keliya ma joodine ummado fara badan baa joogtay furus baa joogtay cajam baa joogay yani waxa weeye khalaa'iqdo dhan baa loo diray soo ma jeed insi iyo jinniba marka ictiraadkaasi jawaabtaasaa laga bixinayaa risaalada nebiga sal lla alay slam mooyaane rususha kaleoo dhan risaaladoodu khaas bay ahayd oo qowmkooday khaas ku ahayd macna saas weyaan ayib waa midda saddexaad wey mucjizada waxaan u jeedaa khasiisada ama khusuusiyada afraadi waa mucjiz lqur'aan mucjiz lqur'an wuxuu ka wadaa yacni qur'aanka oo mucjizka ah yani icjaaska waxaa la yidhaahdaa gadaal buu ka keeni doonaa waxaan la kari karin baa la dhahdaa alcajzu huwa cadam alqudra wixii aan la awoodi karin oo dhan mucjiz baa la dhahaa mucjiz qur-aanka wuxuu ugu sheegay haddee wax la kari kara maaha waa kan soo marnay in rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi hadday insi iyo jinni iskaashadaan isagoo kale lama imaan karaan sooma waa kii taxadi lagu sameeyey oo nimankii fusaxada ahaa aftahamadii raggii bulaqada ahaa ee carbeed waa ka lagu yidhi toban suuradood oo qur-aankaoo kalea keena la imaada oo sameeya markay samayn waayeenna waa ka hoos loogu dego loo tanaasulay oo lagu yidhi hal suuradoo qur-aankaoo kalea keena kadibna ay keeni kari waayeen ilaa maantana taxadigaasi taagan yahay waxaan halkaa kusoo sheegnay lagama leexinin oo lagama hor istaagin eh siday muctasiladu leedahay masaladu ma aho quluubtoodii lagama jeedinine ayagaa yaa kari waayey oo tabartoodaa u run sheegtay sooma waxaan idhi qolo waxaa qabta qolo qabtaa jirta khalqiga markii qur-aanka taxadi lagu sameeyey ilaahi subxaana wa tacaala saysan isugu badayin buu qalbigoodii ka jeediyey ee haddii qalbigoodii qur-aanka laysu dayn lahaa isagoo kale way la imaan kari lahayn kuwa way kuwaas ya shaacirada ma aha muctasilada waa maxaa la yidhahdaa masaladaas ya masalatu sirfa la dhaha sirfa yani waxa weeye leecin marka waa khuraafo muctasiladu ay la timid waay sidaa ma ahe iyaga iyo taxadigii intan loo kala dhexbaxay oo lagu yidhi car la imaada farahana laga qaaday bay tabartooda u rur sheegtay wax laga leexiye ma jiro wax laga qabtayna ma jiro saas way macana marka waa mucjiz lqur'aan icjaaska qur'aanku wuxuu u noqonayaa alfaadiisa wuu u noqonaya usluubkiisa wuu u noqonaya macnihiisa wuu u noqonaya wuxuu ka warramaya wuu u noqonaya intaasoo jaanib buu qur-aanku mucjiz ka yahay khalqiguna isagoo kale lama imaan karaan si kasta da isugu dayaan saas way macana marka waa mucjiz lqur'aani qur'aanka mucjizka ah yani waxa wey iyaduna waxay ka mid tahay nebiga sal lay waslam khasaa'istiisa ayay ka mid tahay ayb waxaa la dhihi karaa nebiga sal lay waslam khasaa'ista ilaahay siiyey ee uu ku gooni yeelay waxyaalaha ugu weyn buu qur-aanku ka mid yahay dib buuna ka sheegi doonaa oo kaga hadli doonaa insha allahu tacala ayb sheekh ibnu cuthaymiin caley raxmat ullah waxoogaa wuxuu leeyahay in la yidhaahdo mucjizulqur'aani wuu yaro bushinaya wuxuu leeyahy waxaa ka fiican bedelkii mucjizo laga cabiri lahaa in aaya laga cabiro sidaasaana qur-aanka kusoo aroortay aaya maxaa yeeley icjaasku wuxuu leeyahay laysa min khasaa'is alambiyaa saaxirka laftiisu wuxuu la imaan karaa shay mucjiz ah oo la kari waayey waana saaxir marka laakiin aayad waxaa la yidhaahdaa calaamo iyo astaan ku tusaysa cidda wada tahay inay rasuul taho nebi tahay aayad baa la dhaha aayaddu markay khaas waxay ku tahay buu leeyahay ambiyada iyo rususha amaa mucjizadu waxaa dhici karta xataa saaxirku inuu la yimaado taas waxaan yani waxawey aan aan isleeyahay waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo mucjizadu waa shay kasta oo khaariq ah oo caadada bini aadamka jebiya bini aadamku siday yaqaanaan khilaafa laakiin haddii lagu daro oo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan aananna lala imaan karin oo bini aadamku uusan la imaan karin intaa marka la raaciyo saaxibku meesha waa ka baxaya mucjizadu bimacna alaayay markaa noqonaysa adiga almuhim sheekh ibnu utaymin cali raxmatullahi wuxuu leeyahay waa laga fiican yahay in la isticmaalo mucjiz in la isticmaalo waxaa ka fiican aaya in la isticmaalo badel almucjiz maana saas lafdi ahaan khasaa'ista khusuusiyada een shanaad waa micraajka almicraaj khasaaistii nebiga ka mid ah sal alla alay wasalam macnaha waxa weeyaan micraajku wuxuu dhacay sida ay culimmada qaarkood leedahay hijrada ka hor saddex sano intuu nebigu soo hijranay saddex sano qaarna waxay leeyihiin ma hal sano qabla alhijra bisana waa ra'yiga cabdullahi ibni cabaas caaisha ibni xasmina wuxuuba sheegayba inuu ijmaac yahay hal sano ka hor buu ahaa buu leeyahy hijrada ka hor hijradii nebiga hal sano ka hor ayuu micraajku dhacay sidaa culimmada qaarkood baa ka gedisan waxay leeyihiin saddex sano hijrada ka hor ayuu micraajku ahaa almuhim micraajku wuxuu ahaa iyo israagu israa iyo micraaj isla hal habeen bay ahaayeen israaga waxaa lagu itlaaqaa kaxayntii nebiga laga kaxeeyey xaramka ee baytulmaqdis la geeyey israa baa la yidhahdaa halkaasaa laga sii qaaday markaasaa toddobada samo korkooda la geeyey micraaj baa la dhaha leanna micraajka waxaa la yidhaahdaa aalada wax lagu fuulo jaranjarada wax lagu fuulaa micraajka la yidhahda marka aadiddii uu kor aaday micraaj wey tegiddii uu ka tegey maka baytilmaqdis uu tegeyna waxaa la yidhaahdaa alsra waa mid ilahi subxana wa tacala qur-aanku sheegay subxaana aladii asra bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah middaa qur-aanku ishaaray wey suuratu najmina ilaahay subxaana wa tacaala uu qaybteeda hore kaga warramay yani waxa weyaan maaratay waxyaaluhu nabigu soo arkay sal ly wasalam iyo aayaad waaweyn ay ahaayeen cajabtoodii iyo aadaabtii rasuulku sal ly wasalam uu ula dhaqmay waxyaaluhu soo arkay iyo yani meeshaasaa ilahay kaga warramay suuratu yani waxa weye annajmi ayib dhowr meelood baa marka lagaga hadla iskaga khilaafaa waxaa lagu doodsan yahay kaxayntii nebiga la kaxeeyey mariyay ahayd mid soo jeed buu ahaa sida sawaabkii waxa weeye soo jeed buu ah riyo ma ahayn waxaa kaloo laga doodaa ma ruuxdiisa keliya la sii qaaday mise jirka iyo ruuxdu waa wada socdeen ayadana waxaa sawaab ah jirhkiisa iyo ruuxdiisaba waa la wada kaxeeyey waxaa kaloo laga doodaa micraajku ma dhowr goor buu dhacay mise hal mar buu dhacay sawaabku waxa weeyaan iyadana hal mar buu dhacay ma soo noqnoqonin waxaa kaloo laga doodaa israaga iyo micraajku ma isku hal marun bay ahaayeen mise laba gooroo kala gedisan bay ahayen ayaduna sawaabku waxa weeyaan inay hal mar ahaayeen hal habeen bay wada dhaceen oo macnaha waxa weye yacni inta bayt laga kaxeeyey xaramka saan sheegnay buu nabigu sal lla ly slam baytulmaqdis la geeyey halkaa marka la geeyeyna meeshaasuu wuxuu ku tujiyey ambiyadii rusushiibuu ku tujiyey oo imaam u noqday nebigu sal ly sl inta loo ururiyey meeshaas waxyaalo kaleeto uu kula kulmayna waa jiraa nebigu sal lay wasalam kadibna kor baa loo sii qaaday samawaadka wuxuu kusii maray rusushiibuu kusii maray ilaa macna waxa wey mar samo walba rasuul iyo laba rasuul buu kusii maray samadaasoo ka aadam buu kusii maray wahaakada yani waxa wey ciise iyo maaratay yaxye yani wahaakada rusushiibuu sii maray way soo dhoweeyeen way u marxabeeyeen waa gudbay nebigu sal lay wasalam ilaa uu gaadhay sidratulmuntaha oo uu gaadhay meel qalinka ilaahay subxaana wa tacaala maqaadiirtiisa qoraya shanqadhiisa uu ka maqlayo ilan qalinku markuu wax qorayo sooma shanqadho meel wuxuu gaadhay qalinka xataa shanqadhiisa uu nabigu maqlaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaala cajab badan baa habeenkaa nabiga lasoo tusay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa meesha meesha marka shanta salaadood lagu soo waajibay rasuulka sal lay slam konton bay markii hore ahaayeen nebi nebigu wuxuu soo maray muuse calayhi salaam nebi muuse la taliyey ilaahay buu ku noqnoqday rasuulku sal ly wasalam shantaa salaadood baa laynoo soo reebay oo ajirka konton salaadood u dhigma habeenkaa wey marka isla habeennimadii baa marka nebiga maka lagu soo celiyey markaasaa quraysh iyo odayaashii adeeradii ahaa baa waxay yidhaahdeen markuu yidhi xalay baytilmaqdis baan tegey bay yidhahdeen wax dhici kara maaha wuxuu been sheegaba beentii ugu weynayd maantuu sheegada dheh weligiiba wuxuu soo wadwadayba annaguna bil sii socda iyo bil soo socod ah bay nagu qaadataa asaguna wuxuu yidhi xalay baan intaan tegay oon meeshii tegay baan ka soo noqday markaasaa nebiga la imtixaanay salawatu rabbi wasalaamu calayh odayaashii baa isugu yimid waxaa la yidhi haddaad baytilmaqdis tagtay waa ku weydiinaynaa weligiina ma tegin nebigu salawatu rabbi waslamu calayh markaasuu nebigu aad u murgay hadda hal habeeninbuu tegayoo cagtuu mariyo ka socay meelaad habeennimo gashood habeennimo ka baxday aduu maxaad ka garanaysa oo haddana waa lagugu imtixaani la yidhi markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wax caajis gelin kara ma jiree magaaladii oo dhan baa nebiga la hor keenay salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa su-aashay weydiiyaanba uuga jawaabaa su-aashii ila hortiisay ka muuqataa marka israaga iyo micraajku waxay ahayd qisadaas cajabta badan ee nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay ku fadilay waxayna ku soo hagaagtay xilli rasuulka aad loo dhibay oo uu dhintay adeerkii abitaalibna dhintay khadiijana dhimatay caamulxusniga sanadka macnaha sanadaha qurayshiya aad u dhibtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kor u sii qaaday oo qalbigiisa waxyaalo badan lasoo tusay oo aad ilahay subxana wa tacala uu u dejiyey marka qisada way qisatu micraaj yacni waxa weye iyo israaga middaa iyadaa way macnaha marka waxay ka mid ahay iyaduna khasaa'ista rasuulka sal lla lay waslam ayay ka mid tahay wahasahu alla wuxuu ku khaas yeelay nebiga sal lla lay wasalam bidaaka kaa la soo sheegay oo khatmu risaala ah iyo nubuwada ah kal maqaami xaal uu la mid yahay sida maqaamulmaxmuudkao kaleeto maqaamulmaxmuudkuna khasaa'istiisu ka mid yahay oo kaa horu la mid yahay wa bacihi iyo wa bacihi xaalow la mid yahay diridiisii nebiga la diray lisaa'iri lanaami khalqigoo dhan loo diray wa mucjizi lqur'aani xaaluu la mid yahay ama wakhasahuda bidaka kuwada cadf wa bacihi buu ku khaas yeelay waa la dhihi karaa oo bidakada lagu cadf wa bacihina wuu ku khaas yeelay diridiisa lisaa'iril anaami khalqigoo dhan uu u dirayna wuu ku khaas yeelay wa mucjizil qur'aani qur'aanka mucjiska isagoo kale aan lala imaan karinna wuu ku khaas yeelay kalmicraaji xaaluu la mid yahay saas mana korusii qaadiddii xaaluu la mid yahay korusii qaaday xaqan xaqa waa sugnaaday daalika arrinkaasi xaqan sugnaansho wax shaki ku jira ma bilaa maynin been la'aan maynka waa kadibka shaki iyo been iyadoo aynan beenna ahayn shakina ku jirin walacwijaajin iyo qallooc la'aan yacni qalloocna kuma jiro wax qalloocna kuma jiro been iyo shakina kuma jiro ee waa arrin toosan oo dhab oo xaqiiqo ah sidaasuu sheekhu ina leeyahay macnaha fakam xabaahu rabbuhu wafadala wakhasahu subxaanahu wakhawala fakam in badan oo khasaa'is ah ayuu xabaahu siiyey rabbuhu rabbigiisii oo wafadalahu uu ku fadilay oo wakhasahu uu ku khaas yeelay subxaanahu nasahnaay oo wakhawalahu uu siiyey khawalada yani waxa weeyaan iyo xabaada waa isku macno isku macno dhawid macnaha ayib marka fadaaisha khasaa'ista nabiga la siiyey sal lla lay waslam macnaha wuxuu leeyahay way fara badan yihiin way fara badan yihiin wax la koobi kara maaha ilaahay subxana wa tacala wax badan buu ku fadilay oo ku khaas yeelay rasuulkiisa sal ly slam waa kaan horey u sheegnay inay culimmadu ay qaarba tiro gaadhsiinayeen qaar saddex boqol bay gaadhsiiyeen suyuuti kunkaasuu gaadhsiiyey qaar badan inkastoo ayna sugnayn marka khasaaista nebigu sal ly waslam way fara badan yihin ayib fa kam in badan ayuu xabaahu siiyey rabbuhu rabbigiisii oo khasaa'is ah oo wafadalahu wuu fadilay in badan buu ku fadilay oo dheeraad u siiyey wa kaana fadlullahi calayka cadiiman alla subxana wa tacala waak fadliga ilaahay uu kugu fadilay wax yar ma ah fadli weyn ayuu ilahay ku fadilay subxana wa tacaala wa khasahu alla wuu khaas yeelay rasuulka wuxuu ku khaas yeelay biashyaaa lam takun ligayrihi way waxyaabo isaga cid aan ahayn aynay helin ayuu ilahay ku khaas yeelay subxaanahu nasahidiisa waanu nasahaynaa oo ceeb iyo dhimanaanshao dhan baanu ka hufaynaa oo ka nasahaynaa oo wakhawalahu wuu siiyey ashyaaa buu siiyey macnaha lam takun ligayrihi khawalahu rasuulka ayuu siiyey alla subxana wa tacaala ama wuu milki siiyey sidaasna waa la yidhahda macnaha waanu isku macno ayib marka mucjizaadka nabiga sal lay wasalam sida sawaabka waxa weeye inaan inaan la xasrin karayn waxaan dhihi lahaa khasaa'istiis khasaa'ista nebigu sal lay wasalam lama xasrin karo way fara badan yihin kastoo culimmadu ay isku dayeen haddana nin walbo isku dayaba waxunbaa ka hoos baxaya waxunbaa macnaha wax weeyaan yani wax weeyaan uu ka ilduufaya macnaha ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائي منها كلام الله معجز الوراء كذا انشقاق البدر من غير امتراء انت مركو خصائصتي كجهلي وهلك وحو كجود قليا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قار كمدها أيها لفتوضا متر كوبي كلا لكن وحو كشيء واحد ومعجزات خاتم الأنبياء نبيذا متكي ختمي mucjizooyinkiisu kaiiratun way fara badantahay tajillu way weyn tahay can ixsaa'ii koobidayda way ka weyn tahay waxaan koobi kara maba ahaba minhaa waxaa ka mida mucjizooyinka kalaamullaahi baa ka mid a kalaamullaahi alla la hadalkiisa rasuulkiisa la hadla ama kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisa oo qur-aankii ah mucjizu lwaraa kalaamkii mucjizulwaraa khalqiga midka caajisgeliyey ah kadaa waxaa la mida qur-aanka inshiqaaqulbadri dayaxa kala dilaacidiis karidla'aan معجزة وحقوق يا شيخ العثيمين عليه رحمة الله وحليه المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول شهادة بصدقه وحل ليه وحل يدابه المعجزة وأرهم عادة بني آدم كدلاعي سيدا مستمر كأيه بني آدم كي يقانه شيء دلاعي وخلافي وحل يقانه ما وح يعني وحوي sida la caadaystay bay yay jabisay wax ka gedisan waa saasuu macana waa shay khaariq ah ayib maalan ul aada xoolahaaga ku kaxaysanaysay oo ul kuu ahayd oo aada wadatay oo abeesa weyn isu beddeshay ma shay caadi aba ya waa khaariq lilcaada waa caadadii bini aadamku yaqaaneen say yaqaaneen shay dilaaciyey oo khilaafay wey macnaha marka shaygu markuu mucjizo noqonayo sharti waxaa ah in uu horta yahay shay caadadii dilaaciyey oo sidii la yaqaanay khilaafay hadduu shay iska caadiyaba yahay mucjizo ma noqon karo oo maalan hadduu yidhahdo nin uu yidhahdo maalan nebi baan ahay maxaa markhaato ah inaad nebi tahay waxaa markhaato ah nebi inaan ahay qoraxdu inay bari ka soo baxdo galbeedna u dhacdo ya ma wax kutusaya soo shay caadiya ma waa shay caadiya shay caadiyahoo caadadii la yaqaanay waafaqsan mucjizo ma noqdo sababta shaygu waa inuu caadadii la yaqaanay khilaafoo jabiyo oo dilaaciyo marka labaadi waxa weeye waa in uu ku muuqdaa laleeyahay yudhiruhu llahu calaa yadi rasuul rasuul nebinimo sheeganaya gacantiisa waa inuu ku muuqdo oo isaga uu muujiyo haddii weli iyo nin saalixa iyo ay gacantiisa ku muuqato lama yidhahdo markaa mucjizo maaha nin weli ah wax khaariqulcaada ah hadduu la yimaado waxaa la yidhaahdaa karaama la dhahaa soo ma karaamaat lawliyaa baa markaa la dhahaa mucjizo lama dhaho haddii ruux iska faasiq ah ama ma ahe iska maaragtay aan aan weli ahayn bay dhahaan weli ahayn hadday gacantiisa ku muuqato ka muuqatona waxaa la yidhaahdaabay dhahaan macuuna waa uu iska kaalmo macuunay dhahaan laakiin de ruux muslimo mumin waa uu weli soo maha awliyadiibaa waxoogaa waxaa loo sameeyey yani waxa way dad khaas ah dad khaas ah marka mafhuumkaas mafhuum saxa maaha mafhuumkaas ruux mar hadduu mumin leeya ilahayna ka cabsado waa weli daahirka marka waxay yidhaahdaan haddii shaygan khaariqulcaadada ah ay nin saaxir ah gacantiisa ku muuqatana markaa waa shacwado iyo sixir gaal iyo munaafiq hadday gacantooda ku muuqatana waa istidraaj istidraaj macnaha waxa weeyaan waa seeta dheerayn soo ma dajaal oo kale sooxyala khaariqulcaada la imaan maayo ma mucjiza maya waa nooc istidraaj ah wa soo maarta kuwan hadda jimanka la shaqaysta shayaadiinta jinanka la shaqaysta qaar badanoo awliyanimo sheegta oo jinanka ku xidhan oo kahanada ah waxyaalo la yaabla marka qaarkood la imaanaya waa inta keliyata dadkuwa welinimadaba ku siiyeen oo welinimadaba loogu caleema saaray wey in badanoo ka mid asagoo faasiqa oon tukanaynin oon diin aqoonin oo jaahila oo mujrim ah buu haddana waxyaalo la yaabla la imaanaya waxaa laga yaabaa hawada inuu duulo waxaa laga yaabaa inuu badda dhex maro biyahaas uu isagoo markab iyo doo wadan iska dhex maro waxaa laga yaabaa inuu intuu duuro oo jimanku qaadaan caawa maka intuu soo tago haddana soo noqdo waa dhici karta intuu maka tago soo noqdo caawa isla caawaba la soo celiyo marka ma weli baan dhahaynaa ya ma weliba maya waa istidraaj istidraaj seeta dheerayn waa loo seeta dheeraynayaayo waxaa la doonayaa waxan inuu ku fogaado isla qumanaado is yidhahda wallahi waaba lagu jecel yahay kaas sidaa markuu ugu fogaado waa nin ilaahay nacay eh meel xun baa la doonaya marka in laga qabto isagoo isnowsan oo isu bogsan oo isla quman baa la doonaya in la qabto marka taa istidraaj baa la dhahaa magacyo noocaasoo kaleeta ah ayay loo kala yaqiiqaanaa oo loo kala bixbixiyaa marka mucjizadu waxay mucjizo noqonaysaa calaa yadi rasuulin markay ku muuqato saas macna shardiga haddana waxay leeyihiin kaa sheeganaya ee gacantiisa ay ku daahirto ku muuqatay waa inay u rumaynayso ka markhaati kacayso oo ay xoojinayso wuxuu sheeganaya wuxuu sheeganayaba hadday ka hor imaanayso mucjizo noqon mayso iyada saas way macna waxay sheegaan qiso ma aqaano say u suganta musaylimatu lkadaab waa kii nebinimada sheegtay marka nebigu sal alla alay wasalam dadka xanuunsanayay wuu ku tufi jiray oo waa bogsoon jiray waxaa la yidhaahdaa nin yaa isha laga qabtay dadkii atbaacdiisa isaga raacsanaa ka mid markaasuu yidhi maxamedba kuwiisa indhaha laga qabto indhuhu kaga tufaayo way bogsoodaani kaale indhahan kaaga tufayaa buuri nibnuu sheeganaya ishiibuu kaga tufay saa tii kalena wuu beelayba qiso noocaas oo kale sheegay marka yacni waxa weeye waa shay ka hor imaanaya wey waa shay qariib ah laakiin waxa weeye wuxuu ka hor imaanaya wuxuu sheeganahay marka shahaadatan bisidqihi waxaa lagaga ixtiraasayaa waa in ay u markhaati kacayso ee ayna ka hor imaanayn mucjizada adiga quyuuddaasaa loo dhigdhigaa qaarkoodna hadal baa ku jira waxyaalaha hadalku ku jira waxaa ka mida oo yacni waxa weeye ay culimmadu ka doodsan yihiin mucjizaadku sharti ma aha marka uu rasuulku uu muujinayo ama nebiga ay ka muuqanayso in ay tahay mar taxaddi iyo dad ka soo horjeeda ay is hor joogaan oo shardi uma aha uun mar la yidhi car la imow car wax keen ama laga dalbaday inay timaaddo mucjizadu shardi maaha arrintaa waxaa lagu radinayaa abubakr albaqilaani imaamkii yacni ka mid ah aimmadii ashcariyada mutakalimiinta ah gadaal damare ka toobad keenay wuxuu leeyahay wamucjizaatu asaxarati laa tashtabihu biaayaati alambiya buuri lianna aayaata alambiyaai maqruunatun bitaxaddi buuri saaxiriinta waxyaalaha ay muujisanayaanee la yaab kale iyo ambiyada aayaadkoodaiyo mucjizaadkooda waxaa u dhaxeeya mucjizada nebigu waxay timaadaa mar taxaddi lagu sameeyo taxadigu waxa weeyaan waa maruu dagaal jiro taxadiga waa car car la imo wey macna marka mucjiza markaasay timaadaa buuri hadalkaasina hadal saxa maaha hadalkaasi hadal saxa maaha mucjizadu waxay iska timaadaa iyadoon taxadiba jirinba soo ma oo rasuulka sal alla alay wasalam markuu intuu biyaha dhex geliyo gacantiisa ay gacantiisa biyuhu ka burqanayeen iyo taxadi ku samaynayeen bal wuxuu leeyahay sheekh muctaymin cali raxmatullah mucjizaadka nebiga markii la dabagalo intooda badani mar aan taxadiba jirin bay muuqdeen oo soo baxeen marka abubakr baqilaani warkiisu war sax maaha ayib marka mucjizaadka adugu sidaasaa lagu qeexaa nebiyada marka mucjizooyinkoodu waa fara badan yihiin rasuulkeena sal lla alay waslam khaasatan mucjizaadkiisu way badan yihiin wax la koobi karana ma aha ayuu sheekhu leeyahay tajillu can ixsaa'i koobidayda way ka weyn tahay buu leeyahay mucjizaadkii buu marka gudagalay waxaa ka mida buu yihi kalaamullah nebiga sal lla alay waslam haddii uu yidhahdo mucjizada ugu weyna ilahay siiye maxay ahayd waa qur-aanka qur-aanka ugu weyn mucjizada nebi axmed la siiye salawatu rabbi waslamu calayh waa ka rabbi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay waqaluu lowlaa unzila calayhi aayaatu min rabbihi qul inama alaayaatu cinda allah وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك, عليك الكتاب يتلى عليه قال لي وحي لي لولا أنزل عليه آيات من ربه محمد ما نقصه دجيو آياته حق ربي ما نقصه دجيو وحنا قنقيو أستان وين وأنه كره عنه ما نلصوه هرديو waxaad ku tiradaa bari nabiga sal lay slam ad ugu jawaabtaa inama alaayaatu cinda allah waxaanaad codsanaysaane aayaadka ah ilaahay agtiisay ahaadeenoo isaga xaggiisa horta ka yimaadaan waxna ugu jeebka ugu jira ma ah wainamaa ana nadiirun mubiinun anugu waxaan ahay digniintiisu cadda xilka isaarani waa inaan idin digo inaan mucjiso idin keena maaha aayaadka ilahay baa keena subxana watacala markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi isagoo u jawaabaya qoladaasi aayaadka ka codsaday awalam yakfihim miyayna ku filayn annaa anagu anzalnaa inaan dejinnay calayka korkaaga alkitaaba qur'aanka inaan kugu soo dejinnay yutla xaal la akhrinayo calayhim korkooda lagu akhrinayo miyayna aayad iyo mucjiza ugu filayn qur'aankan lagugu soo dejiyey eed ku dul akhrinayso aayad ka weyni marka ma jirto ayaga unbaa indhabeelay oo waxyaala iyagu iska ikhtiraacdeen oo jeebkooda kala yimaadeen raadinayey mooyee laakiin hadday doonayaan inay qancaan aayad qancin karta ilaahay subxaana wa tacala waa hordhigay oo ah qur-aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh bal adigu u fiirso nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi wiil iyaga ay dhaleen oo dhexdooda ku koray buu ahaa adduunka meel uu aadayna ma jiro jasiiradda kama bixin weliba naadir weeye intuu maka dhaafay isagoo sidaasa yaa haddana wuxuu la yimid qur-aankan wax tegay iyo wax soo socdaba ka warramay oo iyagii odayaashoodii iyo shucaradoodii iyo fusaxadoodii iyo intaad isu tagtaan isagoo kee kala keena inta la yidhi ay keeni kari waayeen ma dhici kartaa marka say ku imaan kartaa say ku dhici kartaa maka ma dhaafin wuxuuna ka warramayaa abuurkii nebi aadam iyo aadamaha abuurkiisa wuxuu ka warramayaa maraaxiishii bini aadamku soo maray wuxuu ka warramayaa maxaa dhici doonoo mustaqbalan imaan doona ma wax marka caqli iyo fahm lagu keeni karaa maya awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim waa mucjizo ku filan wa lakiin waa iska idhatireen waxaa kaloo kutusaya mucjizaadka nabiga la siiyey inuu qur-aanku ugu weyay waxaa kutusaya xadiidka abu hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam maa min alanbiyaai min nabiyin ilaa waqad ucطiya min alaayaati maa milahu aamana calayhi اlbashar wainama kana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya faarjuu an akuna akarahum taabican yowma alqiyama buu nebigu yuri sal lla lay waslam nebi ma jiro ilaahay soo diray ilaa hadduu jiro alla wuxuu siiyey aayaadka xaggooda wuxuu ka siiyey wax isagoo kale la rumaysto wax lagu rumaysto oo u markhaati kaca oo mucjizo iyo aayad ah iyo nebi kasta ilaahay siiyey subxana wa tacala anigase midka lay siiyey waxa weeyaan buu nebigu sal lla lay wasalam oo aniga aayad la iiga dhigay waa waxyi la ii waxyooday buu rasulku uri sal lla lay waslam aayadda aniga lay siiyey waa waxyi waa qur-aankaas way macna baynamaa nebi muuse calayhi salaam ilaahay ushii siiyey iyo sagaalkii iyo sideeddii aayadooda kale nebi ciise calayhi salaam ilahay subxana wa tacala mucjizaadka inoo sheegay siiyey ambiyo kaleeto mucjizaad kale la siiyey kulligood waxyi ma ahayn kulligood waxyi ma ahayn laakiin nebi maxamed sal lla alay wasalam isaga mucjizada la siiyey waxay ahayd hadalka ilaahay subxana wa tacala ee waxyiga ah ayaa macnaha mucjizaadka la siiyey ugu weyn saas daraaddeed buu nebigu waxaan rajaynayaa inaan ahaado ka ugu badan maalinta qiyaamada ambiyada midka ugu badan dadka raacsan maxaa yeelay nebi muuse calayhi salaam ushiisii mucjizada ahayd isagii kama dambayn hadday ka dambaysayna wax badan ma sii jirin soo ma nebi ciise calayhi salaam mucjizaadkii la siiyey isaga kama dambayn laakiin nebi maxamed salawatu rabbi waslamu aleyh mucjizada la siiyey waa mucjiza khaalida oo ilaa qiyaami saaca taagan soo ma jeed waa mucjizo khaalid ah marka yani mucjizadaas rasuulka mucjizaadka la siiye mucjizada ugu weyn wey xadiiskaas iyo aayaadka qur-aankaabaa tilmaamaya meelo badan buuna qur-aanka rabbi ku ishaaray subxana wa tacala waxaa ka mid ah wa qaluu lowlaa unzila calayhi aayatu min rabbihi awalam ta'tihim bayinatu ma fi suxufi اluulaa kulu dalika aayaadkaasi waxay ishaarayaan qur-aanku inuu yahay mucjizada nebi maxamed la siiye sal lay waslam ta ugu wey macna ayib mucjizada labaadee uu ishaaray waxa weeyaan inshiqaaqu lbadri dayaxa kala dillaacidiisa ayaduna mucjizaadkii nabiga la siiyey ka mid tahay sal lay waslam oo qur-aankuna waa sheegay axaadiista nebigana sal lay slam way kuso aroortay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar yacni saacaddii way dhowaatay dayaxiina wuu kala dilaacay bukhaari iyo muslim waxay soo saareen xadiid anas ibnu maalik uu nabiga ka warinay sal lay waslam wuxuu leeyahay anas ina ahla makkata sa'aluu rasuula allahi sal lay wasalam an yuriyahum aaya ree maka nebiga waxay weydiisteen inuu tusiyo aayad astaan ay ku qancaan oo nebinimadiisa u markhaati kacaysa yay ka codsadeen inuu tusiyo faaraahum alqamara shiqatayn xataa ra'w xiraa'a baynahumaa markaasuu wuxuu tusay dayixii oo laba qaybood u qaybsamay buurta xiraa labadii qaybood bay u dhaxaysaa dayixii baa intuu kala jabay buu jabna buurta dhankaa ka yahay jabkii kalena buurtu dhankaa ka yahay xadiidka cabdullahi bn mascuud baa isaguna sidaasoo kale tilmaam bukhari muslim baa wariyeen inshaqa alqamaru calaa cahdi rasuli lahi sal ly slam firqatayn firqatun fowqa aljabal wa firqatun duunahu markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay slam ishhaduu yacni dayixii markuu kala dilacay qayb ka midana waxay dul fuushay buurta qayb ka midana buurtii bay ka sokaysaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi markhaati ka ahaada maaragtaan soo dayaxan loo kala jecmeedana maydaan codsanin aayad wakaa dadkii xataa ka yimid baadiyaha iyo waa sheegeen oo way sheegeen in dayixii macnaha wax way kala dilaacay mucjizay ahayd marka ilaahay subxana wa tacala rasuulkiisa siiyey oo iska caddeehay macna sidaas weyaan ayib xadiistaa nebigana waa ku sugan tahay qur-aankuna waa kaa ishaaray oo tilmaamay macna marka mucjizaadka rasuulka sal lla lay waslam ayay iyaduna ka mid tahay min hayri imtira' buuna yidhi shaki la'aan shaki kuma jiro wuxuu ku radinayaa min hayri imtira'ga niman mukadibiin ah oo muctasilada ka mid a muctasilada iyo niman caqlaaniyiin oo mucaasiriin ah oo nimankan idnidi ah waa muctasilatu alcasri ama yani waxaa la yidhaahdaa caqlaaniyat alcasri baa la yidhahda muctasiladu khaasatan inshiqaaqu lqamarka way diideen firqooyinkooda qaar ka mid waxaa kaloo diiday mucaasiriinta rag ka mida khaasatan ninka la yidhaahdo yani maxamed alghazali waa taqaanaa sooma afqaani mar dhow dhiman jiray wuu inkiray inshiqaaqu lqamarka inay mucjizo tahay wuu inkiray wax kalena uma inkirinay bimujarada caqliga ma geli karo u waaya yacni imrama soo tilmaanay yacni taqdiisu alcaqli caqligoodaan naaqis ka ahee daciifkeen waxba ahayn baa waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisa ku dhacaya bay ku miisaamayan markaasi layihin caqligu maga yeeli karo waa madrasadii uu aasaasay maxamed cabdu iyo jamaaludiin alafqaani iyo rag iyo dhanba xataa asaaskoodaba laga shakisanya madrasadaasa marka tahrujeen maxamed khazaaliga iyo turaabigan suudaan iyo suudaan iyo rag badan baa madrasada ka soo baxay oo itijaaha wata waana taqriiban usuushii muctasilada bay ku salaysan yihin saas maana ayib ruduud badan baa marka laga qoray oo macnaha waxway lagu radinaya marka qolyahaas macnaa waxway inkirsan ayuu radinaya min hayri imtira wax shaki ku jira maaha qaadi ciyaad caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi ama inshiqaaqu alqamari faalqur'aanu nasa biwuquucihi buuri wa ahbara biwujuudihi walaa yucdalu can daahirihi ila bidaliil buuri qur-aankaa sheegay waana caddahay daahirkaa qur-aanku sheegayna laga leexan maayo daliil kaloo yani sheegaya macno kale in laga wado in la helo mooyaane wa jaءa birafci ixtimaalihi صaxiixu اlأhbaari min طuruqin kaiira bu yacni axaadiistu waxay ku timid in laga wado dayaxa kala dilaaciisa dhab ah si dhaba inuu kala dilaacay oo ixtimaal kale uusan geli karayninna axaadiista nebigaa caddaysa bule macna ilaa uu ka yidhaahdo walaa yultafatu ilaa sakhaafati mubtadicin yulqi الshaka fii qulubi ضucafaaءi اlmuؤminiin bal nurqimu bihada anfahu wanambudu bilcaraa'i sakhafahu buuri saas nin mubtadica caqli xumadiisa la dhegaysan maayo la jaleeci maayo oo shaki ku ridaya mu'miniinta dacafada ah qalbigooda shaki gelinaya bal sankiisaan ku booraynaynaa oo waa ku dulaynaynaa buuhi bannaankaanan ku tuuraynaa buu yidhi caqli xumadiisi iyo sakhaafadiisa iyo wuxuu la yimid soo maarti yacni waxa weeye taqriiban way horraysay maxamed khazaalina ma imaanin kuwan hadda hadhadlahayana ma imaanin qaadi ciyaad markuu masalada ka hadlahaya soo maarti laakiin wuxuu radinayay muctasilada firaqdoodaasu radinayay calayhi raxmat ullah marka masalada saas wamucjizaatu khaatami alambiyaai ambiyada ilaahay midka khatima mucjizooyinkiisu kaiiratun way fara badan tahay tajillu way weyn tahay can ixsaa'ii koobidayda way ka weyntahay waxaan koobi karo waa ka weyn tahay waxaan tira koobi kara ma ah minhaa waxaa ka mida mucjizaadka kalaamullah ilaahay kalaamkiisa ka mida oo qur-aanka ah mucjizulwaraa khalqiga midka caajis geliyey ahaa oo khalqigu isagoo kale ay la imaan kari waayeen bitabci laa bisirfa way kadaa kaa hore waxaa la mida oo kalaamka ilaahay la mida xagga icjaaska kala mida inshiqaaqulbadri bayaxa kaldilaaciisa min hayri imtiraa'in shakila'aan shakila'aan saas way macnaha ayib inkaarkaasi muctasilada iyo mucaasiriinta iyo taqriiban wuxuu la mid yahay inkaarkii ay yidhaahdeen uun quraysh quraysh markay arkeen dayaxii oo kala dilaacay waxay yidhaahdeen saxaranaa muxamadun bay dheh muxamed indhadraandar buu nagu riday bay dheh wax kala dilaacay oo dayaxa ma jire laakiin ninku indhaheenni buu sixray soo maarif qolyahan diidanna waa hadalkii macnaha quraysh ay ku hadashay kii oo kale taway macna ayib min hayri imtiraa shaki la'aan ayadoo mas'alada wax shaki ay ku jiran iska caddahay yacni liwuduuxi nusuusiha way macna وأفضل العالم من وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. تفضل. badan marka mucjizaadka ah taqriiban ninkii u baahan faahfaahin dheeraada xadaradii socotay ramadaanka dhexdiisa ee xasaan ee ku saabsanayd mucjizaadka nebiga sal lay waslam ugu laabt wixii intaa ka siyaasa wa afdalu lcaalami caalamka ka ugu fadli badan min hayri imtiraa shaki la'aan nabiyunaa nebiga la wey almabcuusi ee la diray fii ummi lqura magaalooyinka asalkooda loo diray umulqura makawe waxaa la isweydiinayaa umulqura maxaa loogu magacaabay ilaa afar qowl baa la isugu khilaafsanya ayib marka masaluu meesha ku taqriirinaya wuxuu leeyahay caalamka oo inta ilaahay abuuray ah makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan nebigaa ugu fadli badan nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh masaladaas horeyna waxbaan uga soo tilmaannay waa mas'alo inuu basharka ugu fadli badan yahay hadalkama joogo waxaana kutusaya ana sayidu waladi aadama walaa fakhra markuu nabigu yidhi sal ly slam aadam intuu dhalay sayidkoodii baan ahay faanna ma ah ma faanayo xadiid saxiix muslim ku yaal laakiin basharka cidda ka soo hadhay sida malaa'igtoo kaleeto jinka iyaga warkooda iska daa jinku iyagu tartanka kuma jiraan maxaa yeele waxaaban ka soo hadallayba iyaga rusul ma loo diraa mise bini aadamka rusushiisa unbaaba rasul u ah taasaaba iyaga laga hadlaya iyagu meesha kuma jiraan laakiin waxaa imaanaysa malaa'igta kuwooda ugu fadli badan rasuulku ma ka fadli badan yahay oo markaa saasay ku noqonaysaa inuu caalamkao dhan ugu fadli badan yahay mise waxaa dhici karta in rususha kuwooda fadliga badani waxaan dhihi lahaa malaa'igta kuwooda fadliga badan qaar ka fadli badan inay jiri karaan midaasaa marka hadal ku jiraayo culimada qaarkood ay ka doodayaan saas man taqriiban waxayna masaladu ku salaysmaysaayoo ay salka saaraysaa markii la yidhaahdo basharka iyo malaa'igta koodee baa fadli badan haddii la yidhahdo basharkaa ka fadli badan markaa run bay noqonaysaa inuu nebigu yahay afdalulcaalam soo ma haddiise ay noqoto inay ay malaa'igtu ka fadli badan tahay basharka ka fadli badan tahay su-aal baa markaa imaanaysa markaasaa su-aashu imaanaysa saas way macnaha oo macnaha waxa malaa'igta nebigu sal alla alay wasalam sida malaku jibriil iyo kuwooda fadliga badan iyo yacni waxa weeyaan a'immadooda ma ka fadli badan yahay bay markaas su-aashu halkaa imaanaysa macnaha waana masalo runtii culimmada qaar badanoo kamid a ay ka tawaqufayaan oo ka istaagayaan waxaa ka mid a sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy waa ka tawaqufaya walow sida malahayga u badanba ha ahaato inuu yahay afdal lkhalqi saasaa malahayga u badan buu leeyay laakiin wax aan ku jasmiyo oo nas ama hayuu leeyahy ilaaqa nas ma hayo haa basharka inugu fadlibadaya nas baa lahay laakiin malaa'igta wuxuu leeyahay nas ma hayo sidaas daraaddeed waa ka tawaqufaya malahayga haba u badnaato inuu yani ugu fadli badan yahay intuu ilaahay abuuray subxana wa tacala saas wey maana marka waa masalo jusiyadeedaas khilaaf ku jira wey maana ayib waafdal lcaalami caalamka ka ugu fadli badan iyo khalqiga ka ugu fadli badan min hayri imtira shaki la'aan nabiyuna nabiga la weeye almacbacuufi ee la diray fii ummi lquraa maka dhexdeeda la diray ilan magaalada laga soo saaray ee macnaha waxuu rasuulka sal ly slam risaaladiisa asal ku ahayd waxay ahayd maka umlqura ilahay baa subxana wa tacala saa ku magacaabay litundira umma alquraa waman xawlaha buu alla yidhi subxana wa tacala inaad u digto ummulqura iyo magaalaha magaalooyinka ku hareeraysa saas mana magaalooyin ku hareeraysa macnaha waa caalamkao dhan ama ha la yidhaahdo caalamkao dhan bay wadno u tahay oo culimmada qaar baa qaba inay maka tahay mixwarka dhulka dhulka meesha wadnaha u ah ee dhexdhexaadka u ah waa maka yilaya culimada qaarkood laakiin waa masalo falag iyo unoqonaysa masalo unoqonaysa juqraafi unoqonaysa waa oo xaqiijin u baahan laakiin ummulqura waa min asmaa'i maka maxaa loogu magacaabay adugu wax weeyaan khilaaf baa ku jira macna ibn cabaas oo kaleeto wuxuu leeyahy wuxuu leeyahy liana alarda duxiyat min taxtiha dhulka waxaa lagu fidiyey maka hoosteeda iyo dhulka ku fidsiy saasuu macnaha leeyahy ibn qutayba wuxuu leeyahay liana way ugu horraysay adugu umulqura wax loo yidhaahdaba wax loogu bixiyeyba umulqura adugu asmaadeeday ka mid tahay macna marka nebi maxamed oo halkaa ilaahay ka soo saaray ayaa intuu alla abuuray ugu fadli badan saasuu macnaha ilayh wa bacdahu alafdalu ululcasmi faalrusulu uma alanbiyaa biاljasmi wa bacdahu nebiga gadaashiisa alafdalu ka ugu fadli badani ahlu lcasmi casmiga kuwii saxiibka faalrusulu rusushii kalea ku xigta uma kadibna alambiyaau baa ku xigta biljasmi qul waxaad tidhaahdaa biljasmi go'naan ama qultu waan idhi sidaa biljasmi go'naan baan u idhi shaki kuma jiro macna waa arrin go'an in sidaa ay u kala fadli badan yihin mas'alatu tafdiil sideedaba yacni ama khalqiga kala fadiliisa ha noqdo bini aadamka kala fadilidiisa ama maalan dhulka kala fadilidiisa ama zamanka kala fadilidiisa mas'alada kala fadiliddu sideedaba waa mas'alo sharci ah ijtihaadna ma geli karo waa masala tawqiifiya macnaheedu waxa weeyaan wixii lasku soo arooray unbaa lagu gaabsanaya waxaan geli karna ma aha biqaacda ilaahay subxaana wa tacaala iyo dhulka korkiisa makaa ugu fadli badan soo saas ma maxaan ku nidhi nas baan ku nidhi soo ma zamanka mid fadli badan oo fadiilo lagu sheegay baa laynoo sheegay bini aadamka fadiila laynoogu soo arooray unbaa fadiilo lagu sheegi karaa toddobaadkii fadiilo laynoogu sheegay oo la sheegay inay toddobada beri ugu fadli badan tahay soo saas maa wixii marka la odhanayo wuu ka fadli badan yahay shay hebel ama zaman ha noqdo ama meel ha noqdo ama ruux ha noqdo waa in la helo nas sheegaya waxaan innaga aan ku ijtihaadi karno ama jeebkeenna ka keeni karno ma aha sidaas way macna saas daraaddeed baa waxaa gasay oo weliba aada xaqa uga fogaaday nimanka ku sheegay munaasabaad aan fadli wax u sheegay jirin fadiilada ku sheegay aad bay u fogaadeen yani waxa weeyaan qolyaha yidhi habeenkuu nabigu dhashay sal lay slam leylat lqadri way ka fadli badan tahay yani waxa wey waa kalaam yani sakiif awa kalaam aad sakiif u awa jaahil mooyo cid kale kama soo fulo nin cilmi garanaya kama soo fulo hadal noocaas o kalea leanna habeenkuu nebi maxamed dhashay hal nas oo fadiilo u sheegahayaay ma jiro inuu ka fadli badan yahay leylat lqadri ma jiro walaa hal nasna xataa mawduucna ha noqdo xataa mawduuc ha noqdo atacadda wax keeni kara ma jiro ninka yidhi uu ka fadli badan yahay waa qasdalaani qasdalaanina hadalka uu iska yidhi ninka gadaal dambe ifaareeyeyna waa ninka la yidhahdo saqaaf saqaafna sakhaafaadkiisaa badan kutubtiisa akhriya ma aha ninka in ay yani imaamiyada itnaa cashariyadu inay ka mid tahay madaahibta islaamka madaahibta afarta ah iyo shiicada itnaa cashariyadae raafidada ah wuu simaya ibaadiyada oo khawaarijta ah iyo afarta madhabood wuu simaya zaydiyadu ayagu waaba yaro roon yihiin iyo afarta madhabood wuu simaya wuxuu leeyahay kulluha waa madaahib lislaam waana saxsan yihi ninka u baahana kitaabkeedi baan isagaa qoray kitaabuu qoray waay oo la yidhaahdo alraddu cala alwahabiya marka ninkaasaa gadaal dambe ifaareeyey gadaal dambena wadaadadanaa gurtay wax kasta wadaad yidhahda marka layskama sheego waa layska hubiyaa soo ma yacni shayganaa fadli badan markaad leedahay waa inaad nas ku fadhiisiiso maaha inaad jeebkaada looga keentood adigu loo tacliiliso ood yacni tidhaahdo hadaabeenkuu dhashay adduunka nuur baa u iftiimay xaggaa laga soo baxay xagganaa laga yimid war waxaa ka baxee yaa fadli ku sheeg yaa yidhi leylatulqadri bay ka fadli badanta yaa yidhi leylatulqadri bay ka fadli badanta naskee sheegay ma qur-aan baa sheegay mise sunani baa sheegay masalatu tafdiil marka masale ijtihaad geli kara maa saas way macnaa qatcan waa masala tawqiifiya xataa wax kale iska dhaaf bayjuuri tuxfatulmuriid sharxu jawharati tawxiid ninka iska leh waa yani waxa weye waa waa ashaacirada aimadooda waa akhriya kitaabkiisa tuxfatulmuriidka wuxuu leeyahay mas'alatu tafdiil waa mas'ala tawqiifiya buu leeyahy nasan buu saa u leeyahy ma aha keliyat macnaa waxa weeye masala wahaabiya keentay maaha xataa yani waxay ku qoran tahay kutubtii caqiidaana ugu noqonaya masala tawqiifiya marka masaladu hadday tawqiifi tahay macnaheedu waxa weeye nas in la helo mooyaane laguma hadli karayo saas way macnaha ayib marka in ay rusushu kala fadli badan yihiin ilahay baa sheegay subxana wa tacala tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin way kala fadli badan isku fadli maaha walaqad fadalnaa bacda anabiyiina calaa bacdin sidaas daraaddeed xadiiska nebigu leeyahay muuse hayga fadilina iyo yani waxa weeyaan axaadiistaasi macnaha waxaa laga wadaa uun tafdiil ay ka dhalanayso in loo tacasumo ama laysku xadgudbo ama nebigii kaleetaba yani waxa weeyaan martabadiisii iyo wixii uu mudnaa meel laga ka dhaco tacasubka noocaasa tafdiilka uu ka dhalanayo kaasay midku nebigu diidaya salawatu rabbi waslamu caleyh ama rususha inay kala fadli badan yihiin qur-aankaa sheegay marka bacda rasuuli sal lla alay slam nebi maxamed gadaashiisa waxaa ugu fadli badan ululcasmiga ululcasmigu waa shan rasuulkeenna waa la soo sheegay isaga afarta kale waay oo ah nuux ibraahim muuse iyo ciise calayhim wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam saas way macnaha laba meelood buu ilahi subxana wa tacala qur-aanku sheegay shantooda wada socda suurat alaxzaab iyo suurat ashuura laba ayadood ayuu rabbi subxana wa tacala ku sheegay ululcasmigaasaa marka soo raaca oo macnaha waxa way xagga fadliga nabigeenna ku soo raaca sal alla alay wasalam ayagaa ululcasmiga siday u kala fadli badan yihiin waxaa la isla ogol yahay afarta soo hadhay ibraahim baa u fadli